labadii dariiq midna raacin waa halkan waa isku midoo dhammaanba cadaala way u wada sugnaatay wahadaa kaasna cadaalada saxaabadu waa biijmaaci man yuctadu bihi cidda la toodwaya ama la tiirsanaya la ictibaarin kalaamkoodu uu ictibaar leeyahay ijmaacoodii weeye oo dadkii adugu dee aqwaal shaada ah sida aqwaal sheecayo waxyaalo dee halkan qiimo ma laha ama khawaarij oo kale wax ictibaara ma laha ee dadkii ijma dee qowlkooda la ictibaarinayay way ku ijmaacsan yihiin taas wa macnaa cadaalatihim cadaaladooda macnaheedna waxa weeye ay tajanubuhum can tacamudi اlkadib waa dheeraan ay ka dheeraanayaan ay ka dheer yihiin been inay u qastaan fi riwaayati xagga riwaayada wax beena ay kaba dhacdo riwaayada dhexdeeda iyagoo u qastiyey iyo walinxiraafa leexasho ay dariiqii toosnaa kaga leexdaan fiihaa riwaayadii oo ay kaga leexdaan biirtikaabi maa wax adigu yuujibu keenaya cadama qabuuliha riwaayadoodii in aan la aqbalin kudhac ay ku dhaceen oo biirtikaabi maa shay ama wax ku dhicitaankii iyo folitaankii yuujibu waajibinaya cadama qabuuliha riwaayadoodii inaan la aqbalin inaan la aqbalin taas baa ujeedadu ajir oo cadaaladii buu leeyahay waxaa looga jeedaa cadaalada halkan ilaah baa subxaanaه watacaala u doortay rasuulkii ilaahay soxbadii ilaah baa ka dhigay shareecadan kuwii xambaarayay cadaala kuwa haddaanay u sugnaanin daxa shareecadunba iyaga dariiqoodii bay nagu soo gaadhayoo wax lagu kalsoonaado markaa ma noqonayso rabbina shareecadiisa waa xifdiyey waa ilaaliyey iyagana afdal albashar buu soxbadiisii iyo diintii akmal aladyaanka ahayd inay xambaaraan oy dadkii gaadhsiiyaan oo ay u gudbiyaan buu u doortay markaa cadaala dhammaanba u wada sugnaatay oo inay dee iyaga kaba dhacdo kadib riwaayo iyo camdi khada ruux waa ka dhici karaa oo bashariyo ilow yastahw waa wax loo camdiyayo sii dee dabadoo timi inay sii toosnayd dariiqii dee u kaba leexdaan riwaayadii oo ay bal markaas kuba dhacaan oy laba yimaadaan wax keenaya inaan riwaayadooda la aqbalin taas rabbi baa kaba dhowray oo cadaaladoodu waa inay waxaa kaba fog yihiin oy ka dheeriyiin fayantuju can dalika markaa kole dee cadaala u sugnaatay waxaa taa ka dhalanaya qabuulu jamiici riwaayaatihim riwaayaadkoodii dhammaanba in la wada aqbalo min gayri takalufi lbaxthi baxthi isku kelifitaankii can cadaalatim cadaaladooda la baxsiyo oo la baadhbaadha iyadoonay jirin oo imaka dadka kale inkastaba dee ha toosnaadeene kol hadday waxay noo wariyaan horta marka hore waxaan doonaynaa in laynoo sugo bal cadaaladooda laynoo sugo oo laynoo sugo dabdigooda laynoo sugo ama saxaabadii ilaah baa tacdiiriyey tacdiirka loo ruuxay taskeeye umaba baahnaa markaa riwaayadoodii dhammaan waa la aqbalayaayo waxa weeyaan looma baahna inuu ruux isku kelifo isku hawlo ama aan iskuba hawlo inaan ilaa cadaaladoodii baan hubsanayno aan baxtaynayo taasoo kale dee cadaala baa u sugnaato rabbi baaba u sugay tacdiiriyeyna waman laabasa ninkii dheehay alfitana fitanta dheehay ee minhum saxaabadii ka mid ahaa yuxmalu amruhu maaha qasad xumaan iyo macsiyadoon iyo inay ruuxan dhiiggiisa daadiyaan oy isaga dhibaanuun ay taa u qastayeene arrinkoodii wuxuu ku xambaarin amarkiisii lagu xambaari cala alijtihaadi ijtihaadkii alma'juuri fiihi laga ajri siinayey likulli mid kastoo minhum iyaga ka mid ah lagaba ajri siinayo ajrigiisa uu kaba helayay ijtihaadkii dee layska ajri siinayey ee mid kastoo iyaga ka mida ajri uu helayo ama hadduu dee isagu yahay musiibkana laba ajri uu yeelan hadduu isagu mukhti aana ajri keliya uu yeelan waa taxsiinan lidanni bihim liannahum xamalatu shariica oo shareecada dadkii soo xambaaray noo soo gudbiyey wa khayru lquruuni quruunkii ugu khayr badnaaba weeye akaruhum xadiidan asxaabta rasuulka ninka ugu axaadiis badan sitatun lix oo min dee saxaabadii ka mide oo min almugiriina dee ayaa min almugiriina asxaabta kuwa axaadiisoodu ay aada u badan tahay ay kun dhaafsiisantayba ah macnaa waxaa jira lix saxaabadii ka mida oo mugtiriin lagu magacaabo macnaa axaadiistoodii baa kun xadiis dhaafsan wahum lixdaasi cala tawaali iyaday xidhiidhsan yihiin oo ay weliba say u kala dee tartiibsan yihiin say u kala axaadiis badnaayeen kuwan weeye waxa weeye abu hurayrata rawaa amsa miya hamsata alaaf talaamiya arbaca sabciina xadiidan shan kun saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiis buu wariyey wa rawaa canhu waxa wax ka wariyey aktaru min halaati miati rajulin waa xaafidkii saxaabada siduu shaafici yidhiba abu hurayrata axfadu man rawa alxadiida fii dahrih abu hurayra ninkii ugu xifdiga badnaaba dadkii xadiidka wariyay waqtigiisii haddaba cadadka intaa leegna waa wariyey dad saddex boqol ka badanna way la kulmeen dee aad dad uga badanba weeye laakiin waxbay ka wariyeen oo riwaayaadkoodii baaba dee jiraan ibnu cumar rawaa isaguna wuxuu wariyey laba kun lix boqol iyo soddon xadiidan oo xadiid anas ibnu maalikin rawaa laba kun laba boqol iyo lix iyo siddeetan xadiid buu wariyey caaishatu umi lmu'miniina rawat waxay warisay iyadna dee waxa weeyaan laba kun laba boqol iyo toban xadiid ibnu cabaasin rawa alf sitamiya siti aduu kun iyo lix boqol iyo lixdan xadiid buu wariyey jaabir ibnu cabdillaahi isaguna wuxuu wariyey kun iyo shan boqol iyo afartan xadiid kollay saxaabi baa halkan maqan sheekhu aanu soo dhigan oo isagana mugsiriinta lay ka mid ah macna axaadiidtiisu ay ku dhaaftay oo waa saxaabiga abu saciid alkhudri isaguna sacd ibnu malik ibnu sinaan sabc min aلصaxbi fowqa alfi qad naqaluu waayo markaasoo isaga dee dee ta toddobadan baaba lagu nadbiyo de waa toddoba saxaabadii kaba mida waxa weeyaan oo abu saciid baa markaa kuba jiray bal dee alfiyooyinkana waa ku nadmisan yahayba wاlmuktiruuna fi riwaayati اlahar suyuudi oo kale oo dee abi saciid isna waa kuba jireen bal haddaba toddobadaa saxaabi baa axaadiistoodu kun ka badantahay waxa kale kun axaadiistoodu ma gaadhsii ma kama badnaa akaruhum futya asxaabtii rasuulka kii ugu badnaa xagga jawaab uu su-aal la weydiiyey ka jawaabo waa fatwo uu fatwoodo oo masaa'il sharciya isagoo caddaynaya waxyaalo la weydiiyey uu kama jawaabo wa akaruhum futya ka ugu badan xagga fatwo asxaabta rasuulka futyadaasoo turwaa la soo wariyey huwa bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabaas weeye oo kollay aalkiisii kaa mida qarnigii saddexaad iyo raggiisii ahaa ayaaba ilaa labaataneeyo jus gaadhsiiyey fatwadii laga ururiyey ama dee fatwadii isaga laga soo warinaya uu ku fatwooday isagoo dee cumriyey isagoo cilmigiisu badnaa isagoo markii dambena dee waktigiisii ninkii asxaabta hore rasuulka oo dhan markii dee dadkii hore ay dhinteen raggii ka waaweynaa ay dhinteen ninkii uguba cilmi badnaa uu ahaa baxriba laguba magacaabay bal markaa taas baa fatwadiisu ay aad iyo aad uba badnaydoo dee culum badanna waa kulansaday bal markaa isaga ugu badanoo waa taasaan leenahay te intaa kitaab weyn baama oo ajzaada badan leh ayaaba fatwadiisa lagaba ururiyey uma kibaaru culamaai saxaaba waxaa markaa soo raacaya ibnu cabaas asxaabtii rasuulka culimadoodii raggoodii ugu waaweynaan wahum sitatun kamaa qaala masruuqun raggaasna lix weeye si masruuq ibnulajdaacama ibnu cabdiraxmaan yidhi oo wuxuu yidhi intahaa cilmu saxaabati asxaabta cilmigeedu wuxuu isugu yimi oo dee waxa bahsanaa laakiin raggii ugu aqoonta badnaa ee culumtoodii iyaga ku baahsanaa wada kulansaday cilmigoodna uu isugu soo ururay wuxuu ahaa ilaa sitatin lix cumar wa caliyu bnu abway bnu kacbin wa zayd bnu haabitin naaka ilaa sitatin bal ka bedelo sia xagga dambe ay inaga muuqato wa cumara wa caliyin wa ubay bni kacbin wa zayd bni haabitin wa abidardaa'i wabni mascuud haddaan abidarda jirin oon iska rafcisannana caadi bay ahayd wabni mascuudin oo macnaa lixdaas baa ah raggii saxaabada ugu cilmi badnaa cilmigoodiina uu isugu yimi tumantaha cilmu sitati haddana cilmigii lixdu wuxuu isugu yimi ilaa caliyin wa cabdillaahi bni mascuud labadan baa haddana culumtoodii wada kulansaday oo dee qayb dhanna raggaa hore way kaba dambeeyeen sida dee ubay iyo cumar iyo way kaba dambeeyeen bal markaasin waxa weeyaan haddaba marka la eego aqoon ahaan iyo cilmi ahaan iyo umuurahay kulansadeenna haddaba raggan baa cilmigooda isugu yimi waa suu masruuq yidhi adigu bal waxa weeya raggaa iyadna kibaar asaxaaba raggaasi ay kaba mid yihiin ayaa ibnu cabaas dabadiina fatwadoodu ay badnaydoo dee barhkoodba waxa weeyaan fatwadooda waxaa laga ururin karaa mid kastaba suude ibnu xasmiidaajis waa laga ururin karaa ilaa marka dambe wuxuu tiri hadda dee boqol ku dhow oo dee haddana fatwadoodu yar tahay oo adigu mid iyo laba iyo waxa ama jawaab keliya ama laba jawaabood ama laba fatwo iyo waxyaale lagaba soo wariyey manhubulcabaadila bal saxaabada cabaadilay kaba mid ayayl ayaa ka mid ah kuwa cabaadila la yidhaha wa ayo almuraadu bilcabaadilati cabaadilada waxaa looga jeedaa bilasli asalka hore markaynu eegna luqa ahaan un man ismuhum cabdullaahi min asaxaaba waa ciddii magacoodu cabdullaahi ahaa ee asxaabta rasuulka kaba mida wayabluqa cadadum tiradoodna waxay gaadhaysaa naxwu halaati mi-ati saxaabi waa dad aada u badan ilaa saddex boqol oo saxaabi oo mid kastaba magaciisa cabdullaahi yahay ayaaba la helayaa wax ku dhow laakin almuraadu bihim se taa imika halka loogama jeede waxaa looga jeedaa hunaa halkan bihim bilcabaadilati dheh cabaadilada waxaa looga jeedaa hunaa meeshan arbacatun afar min aلصaxaabati asxaabta kamida oo kullun mid kastoo minhum iyaga ka midii ismuhu cabdullaahi uu yahay wahum afartaasi cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cabaas cabdullaahi ibnu zubayr cabdullaahi ibnu camr ibn اlcaas afartaa weeye cabaadilada saxaabadu afartaas weeye lafdigan ama laqabkan cabaadila ayay ku shuhuroobeen siay ugu shuhuroobeenna isagaa sheekhu inoo sheegi doonaa ama qolooyinka kale kuma jiraan cabdullaahi ibnu mascuud baaba dee nin isagu asxaabtii rasuulka raggii ugu aqoon badnayd ah ba raggana dee ka wada martabo weynaa ee laakiin isaga haddana bacd alculamaana way ku dareen oo ama fuqaha aadeen ama lugawiin aadeen sida zamaqshar iyo raafic iyo ragle isagay kuba soo dareene laakiin waxay raajax yeelaan isagu inaanu ka mid ahaynoo dee isagu khilaafadii raashidada ahayd oo joogta ayuu dhintayba walmiizatu lihaaulaahi waxa dheeraadka iyo miizada kuwan u sugnaadee ujeeddadu iyadoo rag badan oo magacan la yidhaah ay jiraan iyaga gaar ahaan la qabsan loo siiyey cahdigii rasuulka rag wada yaryar bay ahaayeen dee rasuulka ilaahi in badan bay ka dambeeyeen asxaabtii ka waaweynayd baa dhammaatay iyagoo jooga geeridoodii baa dib dhacday xataa xakiisha ilaa loo baahday ilaa cilmihim oo intii dee raggii ka waaweynay raggii ka waaweynaa akaabirtu ay joogeen baahi sidaasoo loo qabay may jirin markii dambe raggii ka waaweynaa ay dhinteen ee saxaabadii ahaa iyagu ay noqdeen ma raggii saxaabada uguna da'weynaa uguna cilmi iyo aqoon badnaa ayaaba cilmigoodii loo baahday markaasaa fakaanat lahum hadihi اlmaziyatu waa shuhra deeta waxaa u sugnaatay maziyadan iyo fadiiladan dheeraadka iyo shuhrada ay magacan kuba shuhroobeen faida اjtamacuu hadday kulmaan afartani calaa shayin shay min alfatwa ka midoo dee su-aalihii iyo umuurihii fatwooyinkii hadday wax ku kulmaan oy wax dee masale ama dhacda ay wax kaga wada jawaabaan ayaa qiila waxaa la odhanayay haadaa qowlu lcabaadilati cabaadilada qowlkoodii weeyo hadday dee wax isku raacaanba isku waafaqaanba ama masaladee timi oo xaadisa ay si ugu wada fatwoodaan ayaa la odhanaya waa qowlkii cabaadilada san baa deeta laqabkan ama ay ugu shuhroobeen cadadu صaxaabati asxaabta tiradeeda laysa hunaaka meeshaa ma jira ixsaaun waa tira koob daqiiqun xeel dheer oo aada u dabdisan weeye oo dee sugan oo licadadi صaxaabati صaxaabada tiradeeda oo macnaa ma jiro dee cid soo tira koobtay tira koob shaamila daqiiqa la yidhaaho waxba kama tegin taas la yidhaaho saxaabada tiradeedii laakiin hunaaka waayo dee si loo magaalooyinkii roonroonaasa make iyo daa'if u kuba noolaydna may ahayn dad badan ayaa rasuulka ilaahay xajatulwadaac iyo wufuuddii iyo meelaha kulaba kulmay rasuulka ilaahu haddana reerahoodii iskaba joogay reer baadiye ahaa bal markaa taas baa dee in tira koob adag lagu sameeyo sugan oo dabdisani ay dee mutacadirba u ahaydba laakiin hunaaka aqwaal meeshaa waxaa jirta aqwaalo taqriiriya weeye oo adigu markaas liahli lcilmi oo u sugnaatay dadkii ahlucilmiga ahaayo yustafaadu minha lagaba faa'iidaysanayo annahum asxaabta rasuulku yaziiduuna inay ka ziyaadsanaayeen calaa mi-ati alfi saxaabiyi boqol kun oo saxaabi oo dee xajatulwadaac haddii la yidhi boqol kun dadka badan baa joogay waayo rasuulka ilaahayba cadad cidi may hadhin wax saasi may hadhin si xadiidkii saxiixa muslim inooguma sugnaa dadkii rasuulka ilaahay laba socday jaabir ibnu cabdillaahi markuu kaba warramayey dee iyadoo lasoo baxo madiine lagaba soo baxo dhulkii banaanadii laba socdo ayaa hadduu dee waxa weeyaan inta ishiisu ay ka aragtana dadku ay xagga midig ay rasuulka ilaahay kaba socdeen ishiisu intay ka aragtana bidixdii waa saasay ahayd xagga horena saasoo kale ubay ahayd xagga dambana saasay ahayd oo cadad aada u badan waxaa ka badnaana tirooyinkii iyaguna dhinacyada waa lasii sheegay rasuulku inuu xajayey reerahoodii intay ka yimaadeen rasuulka dariiqa kaga soo dhacay iyo dadkii jihaad kale intay ka yimaadeen madiin makawn uguba yimina iyaguna dad aan la koobi kareen bay ahayd oo waa dad badan cidama tirin karaysin ma markaa boqol waa ka badnaayeen oo haddaba wuxuu leeyahay aqaalihii dee waxaan ka faa'iidaysanaa boqol inay kaba badnaayeen wa ashharu hadihi alaqwaali aqwaasha ka ugu shuhrow badani qowlu abi zircata araasiyi uu yidhi qubida rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can mi-ati alfin wa arbacata cashara alfa min asaxaaba rasuulka ilaahay wuxuu wafaaday iyadoo dee uu ka wafaaday boqol kun iyo boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabadii rasuulka kaa mida oo miman rawaa canhu wa samica min intuba dadkii wax ka wariya wax ka maqlay ahaa dadna waa dadkan dee caadi ulaba joogay wax ka warinayay kuwana waa kuwii khudbadiisii xajaturwadaac maqlay dee iyadu taasba way arkeen waxbay ka maqleen khudbadiisii bay maqleen waxbay kaba wariyeenoo khudbadiisii dee waxa ka mida way wariyeenoo bal cadad intaa leeg baa rasuulkaba wafaaday bal taas baa aqwaasha ugu mashhuursan buu leeyahay cadadu dabaqaatin dabaqaadka ay leeyihiin tiradooda lafdiga dabaqaad kolley waa inoo dambeeyaa haddii la arkaa wax horena inaan sooba aragnay waa dadkan iyagu xagga dee kolley horena waan usoo aragnay oo halkii aqraantii waatii aan kuba soo aragnay waa dadkan iyagu xagga marka la eego da-da iyo culimada la kulankeed iyo mashaayikhda iskaga dhow ama iskaga midkaa ayay dhahaan isku dabaqo weeye saxaabadii rasuulkuna dee gees isku dabaqay ahaayeenoo aragtidan ay rasuulka arkeen ay la kulmeen ay asxaabtiisii yihiin koodii yaraa iyo koodii weynaaba way wadaagsadeen oo dee laba shaksi oo isu awow noqon lahaabaa taa ay ka dhaxaysa wada saxaabiya jaanibka laakiin xagga marka la eego waqtiyaday soo kala islaameen iyo dagaaladii iyo mashaahiddii ay kalaqay ka qayb galeen iyo umuuraha aad bay ugu kala tagsanaayeenoo way ku kala horreeyeen markaa dee haddaan eegno rasuulka ilaahay la kulankii waaba dabaqo keliya haddaan eegno mashaahidii dee say u kala horreeyeen iyo saabiqaday leeyihin iyo hawlihii ay soo qabteen ee filislaam usoo qabteen iyo sidaasoo kale aan jaanibkaa eegnana dad kala tagsan bay noqonayaan dabaqadna taas buu wadaa bal haddaba dabaqaadkooda tiradooda ikhtulifa fii cadadi dabaqaatihim dabaqaadkooda tiradeeda waa la iskuba khilaafay fa minhum man jacalaha waxaa ka mida culimada mid yeelay dabaqaadka ka dhigay biictibaari sardi ila alislaami xagga marka la eego horeynta islaamnimo loo soo kala horreeyay taa ictibaarteed u qaybiyey awihijirti ama ictiba xaggii hijrada dee sarqigii ahaa taas iyagu u qaybiyey aw shuhuudi اmashaahid اfaadila mashaahidii fadliga lahayd se beder iyo uxud iyo dee khazawaadkii taas ka qaybgalkeed iyo xuduurkeed dee xaggaa ine waa la isku mid may dadku ahayne taa jaanibkaa ictibaarteed iyo fiiradeed u qaybiyey taasi culimada ka mid weeye wa minhum waxaa ka mida man qasama munkuu u qaybiyey biictibaarin aakhara jaanib kale isagoo ka fiirinaya dhinac kale isagoo ka eegay qaybiyey oo qayba kaba dhigay fa kullu mid kastoo culimadaa kaba midina qasamahum waa qaybiyey oo dabaqaad buu u qaybiyey xasba ijtihaadi kolba si isaga ijtihaadkiisa iyo aragtidiisu ay ahayd oo faqasamahum ibnu sacdin khamsa dabaqaatin waqasamahum ulxaakimi santay cashara dabaqa walxaakim baa ugu badan oo ilaa labiyo toban dabaqa u gaadhsiiyo dee kuwii hore raggii ugu horreeye islaamay uu kaba dhigay sida abibakar iyo dee ilaa intii maka la joogay dhowr dabaqa soo baxeen haddana dee hijradii dabadeed dadkii labada qiblo u tukaday dadkii beder xaadiray kuwii uxud ka qayb galay kuwii khandaq aduu kuwii qabla fatxu maka islaamay ilaa ugu dambeyn uu ka soo gaadhaya raggii adigu fatxu maka islaamee dulaqadii iyo dadkii yaryare ay rasuulka ilaahay arkay uun waa dad saas u soo waday uu qaybiyey oo ilaa labiyo toban dabaquu gaadhsiiyey afdaluhum ka ugu fadliga badan afdaluhum cala aliطlaaqi asxaabta rasuulka ninka ugu fadliga badan iyadoon dee si guud ay tahay oon ruuxna lagaba soo reebayn abubakrin الصidiiqu uma cumaru cumar baa haddana ku soo xiga radia allahu canhuma biijmaaci ahli sunna labadoodaba allaha ka raali adee iyadoy taasi tahay ahlu sunnaha waxay ku ijmaacsan yihiin iyada taas اعtibaarna mala halkan raafida iyo dee amsaashood ثuma cثmaanu waxaa soo raaca cثmaan ثuma bacdina caliyu cali baa xaggii afdaliyadii ku soo raaca calىa qowli jumhuuri ahli sunati ahlu sunnaha intooda badan qowlkood eg labada hore muxuu yidhi abibakar iyo cumar waa biijmaaci ahli sunna ahlu sunna halkan umay kala bixin oo may qaybsaminee dhammaantoodba waa saasay qabaan oo wixii qowl saas ka duwan ee yimaadaaba waa qowl mubtadica ama waa shiico qowlkeedun iyo raafido cusmaan iyo cali buu yidhi marka wuxuu leeyahay iyadana jumhuur ahlisunna waxay qabaan cusmaan baa ka saddexaada haddana cali waa ka afraad oo macnaa waxa weeye tartiibta xagga fadligoodu waxay la mid tahay tartiibtii khilaafada oo waxa weeyaan oo tartiibuhum fi lfadli kalkhilaafa macnaa tartiibtooda xagga fadli waa tartiibtii khilaafada oo kale dee sidaas aanay u laakiin jumhuur buu u tiiriye waxaa jira qolooyin dawaa'if ahlu sunna un kaba mid ah oo iyagu cali horreysiiya saa daraaddeed baa usayode waqablahu aw bacdu markaasuu yihi waqablahu aw bacdu cusmaanyo marka qowlaanyo cali buu yihi oo waxaa dee cusmaan buu markuu soo sheegu lahaa waqablahu aw bacdu qowlaani cali oo ama dee hortii waxa ahaaday waa sida dee reer kufa ay qabeen ama in badan oo reer kufa kaba midi waayo arrintoodu taas leeyahay reer kufa culimadoodii haaliban taas bay iyagu u badnaayeen ama waxa weeyaan dabadii waxa ah waana sida dee culimada intooda kale ay qabto iyaga toodii markay iskaba inqala dee iyagii dabadoodna waxaan filaya oo qowlku wuxuu noqdayba ahlucilmiga sadabuub uu noqdayba oo in dee cusmaan ka saddexaad yahay cali baa markaa noqon oo hortii ama dabadii buu kaba cabiray qowlanna waa kaba cabiray waana tan imika uu ishaarayo waana culimadii reer kufayntoodii badnayd qowlkood waqtiyada khaasatan qarnigii labaad iyo waqtiyadan uma tamaamu lcasharati ama dee haddana waxaa soo raacaya tobanka tamaamkooda waa lix iyo tobanka kaba dhinaa tobankii jannada loogu bishaareeyey uma ahlu badrin waxa fadliga ku soo xiga reer beder uma ahlu uxudin haddana reer uxud uma ahlu baycati ridwan baycati ridwan ehelkeed oo uu rasuulku yidhi dee ciddii markaa geedkaa taxta shajara ku mubaayacootay ma gelayaan naar uu yidhi taas baa iyaguna soo raacayo qolooyinkaa hore soo raacaya awalahum islaaman kii islaamnimo ugu horreeye min arijaali اlaxraari ragga xorta waxaa ugu islaamnimo horreeyay abubakrin asidiiq radia allahu canh min asibyaani caliy bn abi aalibin min annisaa'i khadiijata umi اlmu'miniin min almawaali waa dadkii addoonnima ay u sabaqday marka ayaanu addoonba ahaanin beed zayd bnu xaarisata radia allahu canh min alcabidi dadkii laakiin markaa addoommo ahaa een weli xoroobinna waxaa ugu islaamnimo horreeyey bilaal bnu rabaaxin kollayna dee aqwaalad cadiidaa meesha jirta hebel baa ugu islaamnimo horreeyey hebel baa ugu islaamnimo horreeyo waa siay culimmadii isugu geeyeen aqwaashaasoo ay bal markaas ay ugu jamciyeen tani aakhiru mowtankii ugu geeri dambeeyey asxaabtii rasuulka abudafayl caamir bnu waasilat alaysiyu waxaa ugu geeri dambeeyey aakhiruhu mowtan wuxuu weeye abudufayl oo kunyadiisa aada loogu yaqaan magaciisna yahay caamiratu bnu waasilata alaysiyu rasuulka ilaahay waa arkay isagoo yar buu arkay waana isaarkiisa dee saxiixa muslim iyo keyrkii kuma suganna waa wariyeyba oo rasuulka ilaahay waa si fiican buu arkay oo tilmaam iyo dadkii tilmaamay ee inoo soo sifeeyaabuu kaba mid yahay haba yaraadeen haddaba isagaa ugu geeri dambeeyey oo maata sanata mia bimakata almukarama boqolkii hijirada madaxeedii ayuu dhintay ama boqolkii hijiradu dhintay isagoo waxa weye markii ay hijiradii dee boqol laga joogo makaanu kuba dhintay waqiila akar min dalik boqol iyo labadiina waa la yidhi adugu aqwaasha tii ugu dambeysay boqol iyo tobankii hijirada ayay ahayd boqol iyo tobankii hijiraduna waa markaa dee boqol sanadood baa laga joogay markii uu rasuulku yidhi caawa waxaa ardada korkeeda kuba sugan macnaa marka boqol sanadood la joogo cidi kama noolaanayso oo ama kama joogayso markaa boqol baa laga joogay adugu aqwaasha kaas baa ugu dambeeyey oo waqiila aktaru min daalika buu wada uma aakhirum kii ugu dambeeyey mowtan xaggeeri asxaabta rasuulka qablahu waa qabla abi ufayl abi ufayl hortii anas bnu maalikin twufiya sanata alaaثin wa tisciina bilbasr aada buu u cumriyey waa khaadimkii rasuulka saddex iyo sagaashankii hijirada ayuu waxa weeyaan ku dhintay basra rasuulka ilaahay ilaa labiyo siddeetan sanood buu ka dambeeyey saxaabigan khaadimkii rasuulka ahaa dee markaa boqol waa dhaafo waayo waqtigii rasuulku wafaaday ilaa labaatan jir waa ahaayeen asxaabta rasuulka asxaabta kaba hadashay aada bay u badan tahaye kuwa ugu mashuursan aliصaabaة fi tamyiisi الصaxaabati libni xajar اcasqalaani waa kitaabka waana kitaabka ugu weyn asxaabtii rasuulka kutubta lagaba hadlay dabcaad kala duwanna kitaabku dee muddoba ama sanado badan iyo casharaata siniin waa madbacaysan yahay dabcaad kala duwanna waa leeyahay waana kitaab dee kolley kutubtii hore intuu ka wada dambeeyey waxa weeyaan wixii iyagii hagaag u tahdiibiyey aadna wixii dee saxaabi ama dadka aan ahayn ee suxbadoodu ay wahamiyo qalad dhacay tahay hagaag u caddaynaya wixii kutubtaa hore ay iyagu isla dheeraayeenna kolley soo dhameeyey oo waa kitaab aad iyo aad adugu waa kitaabka ugu asalsan ama ugu weyn ee ugu ahamsan kutubta asxaabta rasuulka kaba hadasha ustlgaabati fi macrifati الصaxaaba licaliy bni muxamedin اljazariyi almashhuuri bibni اlasiir isaguna waa kitaab kale oo kitaab aada u muhim ah ashyaa fiicanna uu kuba dabdiyey siday culimmadu yidhaahaan isaguna waa kitaab maanta madbuuca dabcadiisuna ay muntashir tahay usulgaaba fii macrifati الصaxaaba oo dee bal marka la eego kutubtan istiicaab iyo kutubtii ka horreysayna ama ka shaamilsan oo ka waxa weeyaan walow kitaabkan xaafidu yahay dee ka isaga ka tira badnaanaya xagga cadadka kana dee bal markaa dabdi badnaanaya الاستيعاab في أسmاء الأصحاaب iyaduna لبن cabdilbr imaamkii iبن cabdilbr baa leh waa kitaab isaguna kutubta asxaabta rasuulka laga hadlaa ma ogi in gooni loo madbaceeyey ee laakiin dabacaadkan waxa weeyaan aliصaaba dee malaha intooda qaybtooda iyo dabacaadkii hore koyn markaas haamishkiisuu ku madbacaysan yahay oo uu la socdaabo dabacaadkaa hore isaaba ruuxa haystaa istiicaabna waa haystaa isaabana waa haystaa oo kale labadoodiiba dee waa isla socdaano haamishkaa lagu madbaceeyo oo la arka dabacaadkan dambe inay kala saaraan laakiin gooni isaga in loo saaray waruma hayo kitaab bal de kolley isaguna muhim ah dee wixii awhaam iyo waxyaala dhacayna de kolley kitaabkaa xaafid baa guud ahaan de hagaag u dabdiya arrinta yare sheegaan waxa weeye wuxuu isku siyar dhexdaayey umuurihii asxaabta rasuulka kaba dhexdhacaya qisooyinkoodiio qaybo dhan dee laga qaadanaya qisooyinka iyo dagaalada iyo waxyaalahaasi ayuu taa kitaabka dee yar dikrigeeda yar badiyey kuwaasa ugu mashhuursan macrifatu taabiciin taabiciinta garashadoodii oo saxaabadii dee taabiciintii baa soo raacaysa bal iyagana macrifadoodii oo isna fani muhima ama cilmi muhima tacriifu taabiciyi luqata ataabicuuna jamcu taabiciyin aw taabicin ataabicuun ama waa jamcu taabiciyin ama jamcu taabicin wataabicu ismu faacilin min tabiicahu dee taabicina waa tabiica ismigiisii faacil bimacnaa mashaa khalfahu macnihiisna uu raacay oo uu daba socday isilaaxan xagga isilaaxa huwa man laqiya saxaabiyan ninka la kulmo weeye saxaabi isagoo muslima isago wamaata dhintana cala ayaa dee laga soo qaadanaya uu shabahayaa waqiila waxaa la yidhi huwa man saxiiba saxaabiya saxaabiga ninkii la saaxiibay weeye eeg farqi baa u dhexeeya labada cibaaro ta hore maxay ahayd man laqiya ninkii la kulmay oo hadduu maalin maalmaa ka mida mejlis ay ku kulmeen saxaabigiina uu arkay isagoo muslima sidina uu ku dhintay taabici baa la odhanayaa ama man saxiiba haddii la yidhaah waa nin la joogay ninkan la socday oo ama wax ka wariyey oo la joogay oo muddo la saaxiibay ama la kulan uu maalin la kulmay uun meel ay isugu yimaadeen ama kulan maalin uun iyo dee hadalba haba dhex mareen taasi waxa weeyaan taabici kuma noqonaya qowlka dambeeya laakiin qowlkooda hore ayun bay raajax yeelaan oo dee kuwii imakaba kutubta waxay noogu soo daraan oy taabiciin yidhaahaan ciddii la ogyaa la ogaa inay saxaabiga aragtay un iyagoon riwaayo kulahayn acmashoo kaleba kutubta waxay noogu sugan nin taabiciya inuu yahay anas ibni malikna uu arkay un wax riwaayuu kuba leeyay ma jirto cid kalena maba arag bal markaa taas waa man laqiya saxaabiya neetana waa qiilkaa isaguba qiil ahaan uu soo naqliyo min fawaaidi tamyiis mursali min almutasil fawaa'idiisa waxaa ka mid ah mursalkii oo laga sooco mutasilkii iyada taasi waa ti aanu soo soo maro ninkii taabiciga markaad gar aragto inaad garanayso xadiidkiina uu isagu kor yeelay waxaad garanaysaa xadiid mursala inuu yahay oo garashada taabiciinta faa'iidada kuba sugan ee aada u muhimkii waxa weeye waa iyada dee tamyiiskaas mursalkii iyo mutasilkii lakala saarayo dabaqaatu taabiciin اkتلفa في cadadi طبقاaتiهiم طبقاaتkooda tiradeed waaba la isku khiلaafay faqasamahum الcuلaمaaء culimadu way u qeybiyeen طaبقاaتka taabiciinta inay xagga marka la eego la kulankii صaxaabada ay la kulmeen iyo umuuraha masne aad bay u kala waawen yihiinbe kullun mid kastaa xasba wijati waa siday fiiradiisu ahayd ama wijadiisu ay tahay dee اجtihaadkiisu weeye iyo ra'yii ayuu u qeybiyey faجacalahum mslimu ثaلaaثa طaبقاaت mslim saddex dabquu kaba dhigay wajacalahum ibnu sacdin arbaca dabaqaatin ibnu sacd afar dabaquu kaba dhigay wajacalahum ulxaakimu xaakim baa ugu badan oo wuxuu kaba dhigay khamsa casharata dabaqa shan iyo toban dabaqo aluulaa minhaa ta koowaad wuxuu kaba dhigay man adraka alcasharata min asaxaaba oo dabaqada koowaad ee taabiciinta wuxuu kaba dhigay tobankii jannada loogu bishaareeyeyba ninkii soo gaadhay arkay la wada kulmay adrakadu maaha inuu waqtigoodii soo gaadhay dad badan baa waqtigooda soo gaadho tiro badan dee la wada kulmay oo ama wax ka wariyey taas buu kaba dhigay markaa dad badan buu tiriyaa oo uu kaba mid yahay qays ibnu abi xaasim iyo saciid ibnu musayib iyo raggaasi ay kaba mid yihiin laakiin culimadu raggaa markay dhex galeen ay mid mid u eegeen dhammaantood baa dee nin sagaal ka wariyey nin sideed ka wariyey nin aan ka dee intaa in ka yar kaba wariyey bay yeesheen waxaa nin keliyo qays ibnu abi xaasim laydhaa ahaynoo ay yidhaaheen tobankiiba waa kaba wariyeyoo bal ninkaas dee waxaaba haddii saa la yidhaaho nin keliyuu noqonaysaa dabaqada koowaadoo waa qaysba soodiba muxuu dha wataabicuuna dabaqaatun cashara min bacdi hamsati awalahum dulcashara buu yidhi ka ugu horeeya waa kii tobankiiba kawada horiyo deetuu kaba cabiraan wadaka qaysun maa lahu nadiiru wacudda cinda xaakimin kasiiru oo macnaa kaasi waa qays wax u dhigmaa ma jiro xaakim laakiin agtiisa dad badan baa la tiriyey oo dee rag kale ayuu tiriyey isagaana dee taqsiimka lahaa ee raggii kaliya culimmadu yidhaah may ninkan iyo tobankii saciid oo kale ee abibakar baba arag xayaatadii cumar buu dhashay cumarna isagoo nucmaan ibnu muqarib sheegaya geeridiisii ayuu mimbarka taasuu ka xifdiyaa la yidhaah riwaayo saasa kumama laha bal calaqal abibakar maba arag ragga kalena waa saasoo kale un qays baynan de ragga kalena dee adigu shan iyo tobankaasuu kaba dhig bal kolleyna waxaa dee mashhuura oo khaasatan ninkii xadiid cinaaye u leh ee dee cinaayadiisna dee himale baan u jeedaaye doonaya xadiidkii iyo dee bal ruwaadiisi iyo waxyaalahaasna inuu islaba barto ama yar eegu wuxuu ka ye fahmo taas leh dee waxaa aada u muhim oo culimada agtooda mashhuurka waa kitaabka xaafid ibnu xajar ee la yidhaaho ataqriib ama taqriibu taadiib maaha kitaab saxaabada uu kaga hadlo waa kitaab ruwaadan kutubtan lixda ah iyo bal kutubtooda kale raggan umuhaadka ay leeyihiin ayuu kagaba hadlaaye laakiin dee wuxuu leeyahay tacbiiro ama istilaaxaad had iyo goor kutubta kusoo noqnoqda oo kutubtan caadiga bal haddaad qaataad daliil koobaad waa saxaabada dabaqada labaad kibaara saxaabu kibaara taabiciin buu ka dhiga dabaqada saddexaad marka uu leeyahay min athalitha waxay ujeeddadiisu tahay ama istilaaxiisu yahay taabiciintii dhexe sida xasanulbasri iyo maxamed ibnu siriin iyo bal marka haddana dabaqada afraad ama raabica marka uu leeyahay waa dadkii saxaabo xoogaa ee laba kulmeen laakiin sikaaru taabiciin raggaasna kaba yaryaraa sida zuhri iyo amtaashi oo dee nin iyo wax ka badan way la kulmeen walow dee sheekhyadooda intooda badan ay taabiciintii ka waaweyneed ahayn khaamisada u dambaysa markaa isaga tiisa taabiciinto waa ninkii nin iyo laba iyo saxaabada kaba arkayo barhkood riwaayaba aan kuba lahayn araggaa mooye sida acmashi ayuu ta shanaad ka dhiga ama ta lixaad waa dabaqa iska dhextaalahoo dee dhab ahaan waa atbaacu taabiciintii laakiin habka uu yar dhigay baa ahaa inay tahay si wax mucaasara haddii la yidhaha dabaqa taabiciin lagu tirin lahaa aragti dhaba haddii la eegana aan taabiciintii ahayn dhab ahaanna dee taabiciintii maaha aan leenahayba oo waxa weya waa dadkii kuwaa saxaabada intoodii ugu dambeysay iyo meerarkii ugu dambeeyey arkay uu shanaad yidhi isku waktiga ahaayeenee la mucaasarooday laakiin iyagu gaar ahaantooda aan saxaabo arag ayuu saadiso kaba dhigaa dee waana kibaaro atbaaci taabiciin unbay kaba mid noqonayaan ujeeddadii waxa weeyaan ninka kitaabkaa daalacanaya thaaniya ila alkhamisa waxa weeye ama ictimaadsanaya ama wuxuun ugaba laabmaya dee inay taraajimtii dhexdeedii unbay thaalita raabica khamisa saasi ku sugantahy wax lama socdon muqadimada ahayn wax kaloo la socdaa ma jire waxa weeye adigu afartaa dabaqa isaga taabiciinta ay shamlisa we almukhadramuna waaxiduhum mukhadram mukhadramiintii mufradkiisa horta waa mukhadram wاlmukhadramu huwa isagu aladii kii weeye adraka soo gaadhay aljaahiliyata jaahiliyadii iyo wa zamana nabiyi salى اllahu alayه wasalam oo ujeeddadu waa nin weyno intii aan islaamku hagaag u faafin bal waa soo gaadhay macnuu maaha dee intaan rasuulku lasoo dirinba taasi waa naadir raggaasi inay markan dambe ay heerkaa soo gaadhaan ee waxa weeye waa adigu intaan qoomkiisuba islaamin uune weli jaahiliyadu ay jirtee dee fadxu maka wixii kaba horreeyey un adigu dee fadxa wixii maka ka dambeeyey ama caamal wufuud wixii ka dambeeye islaamku dhulkii wada gaadhay intii hore iyadoo islaamku jiruu xoog leeyahay ayuu manaadiqda inteeda badanna jaahiliyadu ay kaba jirtay qoomkiisii oo weli jaahiliyadii ayuu soo gaadhay islaamnimona waa soo gaadhay arrin kalena way dheerto walam yarahu rasuulki ilaahayna aan arag ninku waktigii rasuulkuu soo gaadhay waaba islaamay laakiin ma arag kaasoo kalea mukhadram baa la yidhaah waalmukhadramuuna min ataabiciin daba kuwaasi maxayid haddii mucaasaro un la eego dee saxaabadii bay la wakti yihiinba laakiin aragti ma jirto marka waxay leeyahay almukhadramuuna min ataabiciina cala saxiix taabiciintii bay ka mid yihiin qowlka saxiixa ah waayo kol aragti ay rasuulkii arkeen ma jirto barhkood baa la ogyahay inay islaam ahaayeen waktigii rasuulka taa waa la ogyahay barhkood baa rasuulka ilaahay xaggiisii usoo hijrooday oo rasuulku intii ay dhexda kusoo jireen uu wafaaday abi muslim alkhawlaani oo kale iyo dee amhaashi iyo waxa weeyaan taasi oo dee waktigii rasuulku a markii dabka lagu tuuru guban waayey intii uu soo socdayn rasuulku waa faaday barhkood baa iyadoon rasuulka ilaahay aasin soo gaadhay oo yimi haddaba raggaasi waana islaam bay ahayn waxay u socdeene barhkood baa markay raabiq iyo maryan sida de waxa weeyaan waxaweyan sunaabix oo kale iyo halkaas loogu sheegay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddaba raggaasi iyo waa mukhadramiin baa la yidhaah laakiin waa taabiciintii ficlan وعدد المخضرمين رقا مخضرمين تأتي ردود نحو عشرين شخصا لباتن شخصية تقريبا كما عدهم الإمام مسلم مسلم يسوي سوي تريي لكن والصحيح قولك الصحيح رق بدن بو كبتغي أنهم وأبي مسلم الخولاني يبقى كما سبنين دتك تريي أنهم أكثر من ذلك إنت ويكبدينهم ومنهم أبو عثمان النهدي والأسد بن يزيد النخعي رق أصبع كوامد المخضرمين بقوالا لا تابعينته لكن دلقوا وين الفقهاء السبعة فقهاء تضبط أهين ومن أكابر التابعين تابعين ترقودي وونا وحكام بدا الفقهاء السبعة فقهاء تضبط أهين وهم كبار علماء التابعين التابعين تعلموا درقودي وونا وي وكل من أهل المدينة لما أنتوا ورير المدينة وهم سعيد بن المصيب والقاسم بن محمد قاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق وياه وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد بن الثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رقبنا عشرة والد دود كامدين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الله بن عتبة نوى صحابي وسليمان بن يسار إسوا موالدي تضبدا وي بركودنا سار بن عبد الله بن عمر بي أبي السلامة هلكي صديقان بركود آه واحد سالم يا أبي السلامة واحد كبدلان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أي كبدلانه الفقهاء المدينة تضبطي رقاوي أفضل التابعين تابعين تنكي وقفة دقابتنا هناك أقوال للعلماء في أفضلهم أقوال باكرتا علماء أصلنا حق كودا وفضل قبضا والمشهور مشهور كينا أن أفضلهم سعيد بن مصيب ومشهور لكن قولك صحيح وحوية وحو فضل بدن ويس القرن هذه علمي إيو لا إيغيو dee waa runoo saciid baa u mudan ee laakiin marka la eega fadli iyada dee rasuulka ilaahay kalaamkiisii baa wax kastaba gooyey oo rasuulku yihi ina khayra ataabiciina rajulun yuqaalu lahu uways bnu caamirin taabiciinta maxaa u khayr badan waa nin la yidhaaho uways ibnu caamir taas rasuulka ilaahay baa hadalkiisu hadal kastaba gooyey haddii laakiin se dee la eega cilmi iyo aqoon iyo taas saciid iyo amtaashi ayaa u mudan هذا مرك وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الجراسي وحل أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المصيب وأهل الكوفة يقولون أويس بن القرني قول كاسبانا كمرك خيريا لإيجيو يفضل عند الله صواك كوباد وأهل البصرة يقولون الحسن البصري أفضل التابعيات دمر تابعيات كاكو يغمضنا قال أبو بكر بن أبي داود وإمام كان صاحب السنة إن كيسوا حافظ إسنا هاي saydat ataabiciyaati dumarkii taabiciyaadkaa kuwii ugu mudnaa cilmi iyo camal ugu mudnaa xafsatu bintu siriina waa haweeney maxamed binu siriin ay walaalo ahaayeen waa haweeney aad iyo aad u qiimo badnayd cilmi iyo camalba markaa xafse iyo wa camratu bintu cabdiraxmaan oo caaisho cilmigeedii qayb badan oo ka mida soo xambaartay wa talihimaa waxaa soo raacda umu dardaay umu darda ee suqra waa ta la yidhaaho oo waxa weeyaan waa taabiciyad iyadu ama umu darda ilkubra waxa weeyaan oo dee khayra bintu xadrad iyadu saxaabiya bay ahayda waa mudarda isuqra zawjata abidarda caalimadna way ahayda faqiihad ahd bukhaari baa kuba sugnaa meelo salaad kaba mida tarjamo baab iyado ay tahay sida ragga ay ujeeddadu markaa atixyaad oo kale iyo sidii ragga ayay u fadhiisan jirtay macnaa habgoon iyo tarabuciyo umay fadhiisan jirin dumarna way ahayd wa kaanat faqiihatan macnaa caalimad bay ahayd faqiihad bayd waa mudarda isuqra siyudi isagu dee wuxuu camruhu yar dambaysiyey ama meesha ka saaraayo muxuu yidhaha waa bintu siriina waa umu darda khayru nisa macrifata wazuhda buu dhaha ashharu musanafaati fihi kitaabu macrifati taabicin ila abilmutarif ibnu fudays alandalusiyi kaas wey macrifat likhwati walakhawat waan yaro saaladan ku yar daraynaa waaba dadkii walaalo ahaa ee ruwaadda kaba mid ahaa garashadood tawdiya gobol dhig hada alcilmu huwa ixdaa macaarifi ahlilxadiid cilmigani dadka ehluxadiidkaa waxyaalihii macaariftooda ama culumuhoodii iyo qaybihii dee cilmiga kaba mid ahayd xagga riwaadda kuba tacalluqsan ay u ihtimaameen buu kaba mid yahay allatii macaariftaasoo ictanow biha ay u cinaayoodeen wa afraduuha ay ku gooni yeeleen bitasniif bal kutub gaaroo weliba tacaduday nin iyo laba iyo saddex iyo afartoodna maalinta kutub u dejisay halkan ay kutub kuba khaas yeeleen wahuwa macrifatu alikhwati walakhawaati min aruwaat in la garto dadka walaala ah rag iyo dumarba ee ruwaadda kaba mida fi kuli dabaqa taasba wa ifraadu hada nouci buuri noocan gooniyeelkiisa bilbaxthi baxthi lagu gooniyeelay horta tatabuc iyo tasniifi haddana ta'liif in wax loo alifay yadullu wuxuu ina tusayaa calaa mada ihtimaami culamaai alxadiidi xadiidka culimadiisu ihtimaamkii ay u ihtimaamayeen biruwaati ruwaaddu heerka uu gaadhsiisnaa gaayihiisa iyo heerku gaadhsiisnaa buu ina tusayaa iyo وmacriفaةi ansaabihim naصabyadooda oo la garto اhtimaamkay u اhtimaamayeen iyo وikhwatihim walaalahood iyo وغayri dalika taa غayrkii oo umuuro kale ah oo dee ku tacaluqsaba macriفada ruwaadoo inoo dambaysa kama sayaأti min alanwaaci bacda min fawaaidih haddaba bal cilmigan ay kutub gaara uga alifeen maxaa faa'iidadiisu tahay fawaaiddiisa waxaa ka mida buu leeyahy min fawaaidih allah yu dadna inaan la malayn man laysa oon loo malayn man laysa biakhin ku aan walaal ahayn oo ruuxan kale walaalkii aan ahayn akhan walaal aan loogu malayn cinda alishtiraaك fi ismilaabi markay magacaaba wadaagsadaan oo dee kol kol ishtibaah baa yimaada dadka isku magac baa magacoodii aabba noqonaya aabbahood baa isku magac noqonaya kol kol aabbahood iyo awogood baa isku mid noqonaya waana dad aan wada dhalan markaa ruuxii aan xaqiiqo ogeyni waxaa dhici karta inuu walaalo u qaato bal markaa si aan taas ruuxan ruuxan walaalkii ayn walaalkii loo moodin ayaa waxa weeye ayay tani tahay oo dee waa kalley waa arrin iska ijtibaha marka magac magac shabaho cumar ibn اlkhadaab baa malaa anfilaya ruux adigu malaa inuu nin ahaa baan filaya ma ruux dumaraa bay ahayd waqtiyadiisii inay uga yimaadeen reer yamaneed bay ahaayeenoo markaasuu arrin u sheegay dee waxay u qabteen oo iyadoo laba diri gaadhay oo khaastan iyadoo dee intaan hagaagaanay ona islaamin bay ahayd arrinii argoosiyadii ilhaa daraaddeed oo quraysh daraaddeed looga diri gaadhay indiraar ibn khadaab la ilaa saxaga asxaabti rasuulka la mid ah ayaa waxa u yimi gunsaday oo ruuxii badbaadiyey iyadoo loo dhacday ay kaba ahaayeen baa loo diri gaadhay ruuxii baa u yimi oo dee cumar wuxuu arkay khadaab iyo khadaab waa ijtibac xaggu ka iman kara way bacdina ruuxa u socday cumar wuxuu ugu socday waaba dee abaal uu galay ayuu kaba doonayey oo walaalkii kole duu badbaadiyey oo abaalkaa uu galay oo arrinta uu socdayna waxay dee kana diraar ibn اlkhadaab la laydhaha halkana waa cumar ibn اlkhadaab waa labadinoo quraysha markaa ti u fahmay waaba dee waa walaalkii markaasi u socdo dee cimaratii buu dareemay ninkaasi waa walaalkay fi lislaam maha walaalkayda aan wada dhalanay oo kale oo haddana dee arrintiina uu ogaayo sidii wixii dhacay oo kale bal waxaan leenahay ijtibac baa ka iman kara marka taas markaa tan bay deeta culimadu kutubta u dejiyeen misl cabdillahi bni dinaarin wa camr bni dinaarin faladii laa yadri ninka aan garanahayn ninka aan garanahayn yadunnu wuxuu moodayaa annahumaa akhawaan waa labanoo ruwaadii kaa mid ah inay walaala yihiin maca annahumaa laysa biakhaweyn magacii waxa weeyaan walaalaagyadu ay jirto inaanay walaalo ahayn wain kaana ismu abihimaa waaxidan magacaabood mid haba ahaado bal aad bay isugu dhow yihiin oo laba sanadood isu xigay dhinteen oo waa laba nin oo taabiciin oo sheekhi kala duwan la kulmay oo bal de waxaweyn talaamiid kala duwanna ay la wada kulmeen ishtibaah baaba jira ama dee u qaatee laakiin walaalo ma ahay magacun bay kuba kulmeen sida imaka halkan inoo taalo amhila bal mihaala haddaba mihaalun lilithayn oo kutubtaa dee ayuu ka soo ururiyey saxaabada kaba hadasha barkood baa yar madbuuca labana wuu inoo sheegi doonaa laakiin kuwa kuwa aan ahayn baa maanta madbuucaba mihaalun lilithayni fi saxaabati cumar wa zayd ibn alkhadaab waa cumar nin baa jira la arka de xataa inaga qaarkeed inaynaan garan zayd ibn alkhadaab la yidhahdo kaba islaamnimo horeeyey dagaaladii dagaalkii yamaamaana lagu dilay waana saxaabi asxaabtii rasuulka ee mudnayd kaba mid oo dee shuhaadadii yamaama ayuu kaba mid yahay haddaba waa walaalkii cumar waxaa kaba mida de cabdillahi bni mascuud iyo waxa weeyaan cutbat bni mascuud oo cubaydullahi bn cabdillahi bni cutba cabdillahi maha saxaabiya cutbat bni mascuud baa saxaabiya mihaalun lihalaaثati fi صaxaabati caliyun wa jacfaru wa caqiilun banu abi aalibin waa saddex noo walaal ah laba yidhah midba mid buu toban ka weynyahay sanadood mihaalun lilarbacati waa mihaal afartii walaalaha u sugnaaday fii atbaaci taabiciin suhaylun wa cabdullaahi wa muxamedun wa saalixun banuu abi saalixin abi saalix waa nin taabiciya raggaasna waa dhalay midkood baa loo kuyooda waa rag wada walaalaa mihaalu lkhamsati marka la eego mihaal u sugnaaday shantii walaala ahaa fii atbaaci taabiciin sufyaanu wa aadamu wa cimraanu wa muxamedu wa ibraahimu banuu cuyaynata ilmo cuyayno ah intuba waa ilmo cuyayno imaamkan baa dee ka shuhroobay walow raggana riwaayo ay leeyihiin waa sufyaan bnu cuyayne walaalihii mihaalu sitati lixda mihaalkeedna fi taabiciin markay noqoto muxamedu wa anasu wa yaxya wa macbadu wa xabsatu wa kariimatu banuu siriina waa qoyskaa reer siriin dee xabsa waatanaa aragnay waaba dumarkii taabiciyaadkaa kuwii ugu mudnaa moxamedna waaba garanaynaayo isaguna waqtigiisii dee waaba dadkii muslimiinta saydiyadoodii ugu mudnaa ayuu ahaaba bal markaa raggan kalena waa walaalo bal xadiid baa dhacay saddexa walaali ay dhexdooda midba midka usii warinaya aabahoodna waxaa xoreeyey anas ibnu malik mihaalu sabcati toddobada mihaalkoodu fi saxaabati asxaab markay noqoto annucmaanu wamacqilun wacaqiilun wasuwaydun wasinaanun wacabduraxmaan wacabdullaahi banaa muqarin ilma muqarin wahaulaai sabcatu toddobadani kulluhum saxaabatun dhammaantoodba waa asxaab muhaajiruuna way soo wada hijroodeen lam yushaarikum fii hadihi lmakruumati axadun manziladan iyo martabadan ah iyagoo toddoba walaalo welibada wada asxaabo wada muhaajiriina cid la wadaagsatay maba jirto waqiila waxaaba la yidhi inahum xadaruu gaswata alkhandaqi marka qaswadii khandaq bay u joogeen kulluhum dhammaantoodna waaba la yidhi adugu bal kolley waana sidii imaam nawowi iyo kitaabkiisa kuba sugnayd taqriib suyuudina tadriibkiisa ictiraado ama waxyaalo tacaqubaad uu leeyaho rag kaloo iyaguna toddoba ahaa oo ilma xarit markaas la yidha ilma xarit la yidhaaha iyo uu adigu bal dikrigooda uu kuma sugan yahay uu leeyaha waxyaalay la wadaagsadeen ama taas oo iyagu ay dee kaba horreeye ragganan ashharu musanafaati fiiha haddaba kutubtii loo alifay kutubtan ikhwada kuwii ugu mashhuursanaa kitaabu likhwati ila abilmudarif ibnu fudaysin alandalusiyo kitaaب الاخوة لaبiالعabاس بن cabاs srاج mسلم iyo daraquni iyo amtaashoodna rag kalena way leeyihiin oo kaa daraquni iyo horta qaybo way ka madbacaysan yihin ba والله سuبحaنه وتaعالى أعلم ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا بلا علينا المتفق والمفترق almuttafiqu waalmuftariqu bal noocii magacan lagu magacaabayay kii iswaafaqay marka la eego xagga dhawaaqa iyo dhigaalkaba laakiin kala tegsanaa ee kala tegayay xagga ashkhaasta iyo dadka magacyadan leh bal noocaas ayuu mowdba mabxadkiisii halkan iyuu yahay ama kan yahay tacrifuhu luqatan xagga luqada almuttafiqu ismu faacilin min alitifaaqi lafdigan almuttafiq waa ismi faacil waxaana uu ka soo jeedaa oo mastarkiisu yahay alitifaaq oo de walmuftariquna ismu faacilin isaguna ismu faacil weeye oo min aliftiraaqi wuxuu xaggiisa ka soo jeeda oo ka ahaaday iftiraaq oo kala tag ah ضد الاtiفاq اتiفاaqa hore cagsigiisa ama didkiisa ahaa taasi waa xagga luqada اصطilaaxan xagga اصطilaaxa an تتafiqa inay iswaafaqdo weeye asmاء الruwaati ruwaadda magacyadoodu iyo wa asmاءu aabaa'ihim aabbayaashood magacyadoodu ay iswaafaqaan fasaacidan iyo wixii intaa kasii sareeya ee fadahaba alcadadu xaala kownihi saacidan wey iyada dee isagoo caadkiina intaa kasii badnaanaya oo kasii siyaadi oo ujeeddadu magacii iyo magacii aabbaha iyo kii awowgaaba dhici karta inay ruwaaddii ay iskaga mid noqdaan khabdan xagga qoraalka ay isku waafaqaan iyo wa lafdan xagga dhawaaqa lagu dhawaaqayo oo khadkuna waa siay u qormayeen lafdiguna waa sidii loogu dhawaaqayay oo watakhtalifa ay iskhilaaftana ashkhaasuhum oo dee qaybta hore waa taa almuttafiq loogu magacaabay ikhtilaafkanna waa tan almuftariq loogu magacaabayoo adigu waa ruwaadii oo magacyadoodii ama magacyadiiyo kuwii aabbaha ayaa wax kasii badanba ay iskaga mid noqda oo isku waafaqo iskaga mid yihiin iyadoo xaggii marka la eego dee shaksi keliya maahee ashkhaas mutacadidaa weeyo oo xaggii ashkhaasta iyo dawaadkooda ama ciddii magacan lahayd ay ku kala tegsan yihiin oo ismiga waa isku mid musamiina waa ciddii magacan lahayde way kala duwan yihin oo laba shaksi bay kala yihiin taas min dalika wa min dalika waxaa kaba mid ah dee qaybuu yeelanayaaye ka waxaa isaga kaba mid ah an tatafiqa asmaa'ahum wa kunaahum magacyadoodii iyo kunyooyinkii ay lahaayeen inay isku mid noqdaan ow asmaa'ahum wa nisbatum ama magacyadii ay lahaayeen iyo wixii loo nisbeeyey nisbadii ay iskaga mid noqdaan iyo wanaxwu daalika waa qayba adugu kollay sheekhu qaybaha iminka inoogma sii qaybin doono oo dee shuraaxda bayquuniya halkan bacdigood uga waasacsanaa ugana bastisnaa oo waxay laakiin waa kan dee tacriifkii unbuu inooguba ishaaray amsilo dhowrana ama amsilana waan yar arki doonaa dee saddex misaal buu inoo sheegi doonaa waxyaalaha kale ahamiyada iyo faa'iidada laga helayana waa inoo sheegi doonaaye laakiin taqsiim saasa imika halkan inoogumuu qaybin sababtuna waa fani aada isaga waasaca dee waatuu inoo sheegi doono kutub gaaraa bay leeyihiin waana wax mithaal iyo laba iyo inaad ku fahamto un mooye laakiin dee masaladii lagugu suureeyo mooyaane laakiin macrifo guudood u yeelato noocani taasi waxay u baahan tahay un tatabuc qaybihii la wada tatabuco waxa lagu sheegaaba waa mithaaluna waayo waa cunwaan ama mawduuc ballaadhan weeye oo taa keentay baa in kutub loo dejiyo lagu khaas yeelay oo jusiyaadkiisii tatabucaysa marka haddii magacayo magacii aabbuhi iswaafaqo nooc baa u tegi magacii iyo magacii aabbaha iyo magacii awowga hadday iswaafaqaan isaguna qaybihii tan buu noqon magacii iyo magacii kunyadii oo maalan haddii dee ruuxan kunyadiisii waxa weeyaan uu lahaa iyo waxa weeyaan magacii uu lahaa raawi kale uu la wadaagsado taasna waa iyadna qaybahan almuttafiq almuftariq haddii magacii uu lahaa iyo nisbadiisii waxa weeyaan uu raawi kale uu kula mid yahayna taasna waa noocan un sida moxamed ibnu cabdillaahi alansaari oo dee tacaduday magacii iyo magacii abbaa waa iskaga mid nisbadii alansaarina waa iskaga mid shaksi keliyana maahe waa ashkhaas iyo dad kala duwan bal waa qaybo adugu kolley kala duwan oo markaa kanun waxa weeyaan mawduucan ama cunwaankan aan hayno uun qaybihiisii ka mid ah amila amila wuu leeyahay alkhaliil bnu axmed sitatu ashkhaasin bal khaliil ibnu axmed waa lix shaksi ayaa khaliil ibnu axmed la yidhaah kutubtana dee waxa weeyaan un kollay dikri ku leh ha u kala badnaadeeno ninka ugu loogu yaqaano uguna dikri badan haba noqdo ama ugu mashuursan lixdaasoo ishtarakuu wadaagsaday fii hada alismi magacan alkhaliil ibnu axmed wadaagsaday awaluhum kooda koobaad ee ugu horeeya sheikhu sibawey sibawey sheekhiisi weeye waa imaam macruuf oo mashhuura aadna u lahaa fahmo iyada ka khaariqa ah waana ninkii bal iyadoo dee xagga camali ahaan uu hore laakiin u jiray ikhtiraacday cilmigan caruudka waa lagu dhaqmi jiro oo lagu camal fali jiro intaan aabihii iyo isaguba dhalan carabi way dee ilaalin jireen ashcaartoodna waa wax la ilaaliyey laakiin bal in lasoo saaro awsaantiisiiyo dee mid kasta khasaa'istiisiiyo waxaa la sheego taas oo bal iyagu intaasoo wasan inuu yahay ama kani magacan uu leeyahy kana magacan uu leeyahy iyagoo ku dhaqmayo ku camalfalayo aan qalad ceebtan dee ceebahan ay soo saareen ay leeyihiin waa ceebihii shicrigana waqtigaa horeba waa la yaqaanay laakiin magacyadan iyo intan uu ka kooban yahy waxaa cidna bay aqoon ninkii ikhtiraacduha xagga kutubta macaajibta ee luqada ee dee luqadaba lagu ururiyo walow tartiibta xuruftu dee tartiib kale ay tahayna waaba ninkii kitaabkiisa nalcayn uguba horeeyo adigu nin buu ahaa saas fahmadiisa iyo fiiradiisa iyo ibtikaarkii ama mubdica ayaabuu ahaa haddaba ninkaasaa ugu horeeya dee rag kale oo shanina way jiraan oo mid kastaba alkhaliil ibnu axmed la yidhaaho waxyaalaha dee qariibka waxaa ka mida anas ibnu malik in ruwaadda shan ka mida lagu magacaabo mid kastaba anas ibnu malik la yidhaaho weliba laba ay asxaabtii rasuulka ay yihiinoo mido anas ibnu malik waa khaadimkii rasuulka midna waa nin kaleo anas ibnu malik la yidhaaho reer qushayr ahaa axaadiidka saasa ma laha laakiin xadiidka asxaabu sunan ay warinayeen iyo isaga ayaa wariya waana xadiidkii ahaa in allaha wadaca cani lmusaafiri musaafiri asawma wa shadra salaat de wa cani lmurdic walxubla xadiidkaas ee markaa sunanta ku sugan anas ibnu maligga warinaya maha khaadimkii rasuulkeen naqaanay ee waa saxaabi kale oo reer qushayra dee kuwo kale imaam malik aabihiiba waayo malik waa malik ibnu anas ibnu malik aabihiiba anas ibnu malik baa la yidhaha bal markaa saas oo kale ayaa jira magacyada ay isku mid yihiin waana ashkhaas tacaduday kaasi waa mid ba axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan halkan eeg magacii magacii aabbaha kii awowgii ayay iskaga mid noqdeen welibana waa arbacatu ashkhaasin afar shaksi oo fii casrin waaxidin seven keliya ku wada sugan meelaha ishtibaha adag ay kuba sugan yihin dadku hadday kala fog yihiin oy kala tagsan yihiin inagoo kale ishtibaah waa inooga imanaya dabaqaadka dadka ma naqaano iyo se laakiin ninkii inuu ilmaam u lahaa dabaqaadka dadka dadka aan isku wakti ahayn uu kala garanaya oo iskagama darsamayaan laakiin dadkii isku waktiga ahaa ay dhici kartana sheekhyo keliya inay wadaagsadeen oo afartooda mid kastaba nin abubakar laydhaha wax uu ka wariyaa wala ay kala duwan yihiin taas baa ishtibaaha weyni uu yahay bal marka waa afar inuu mutacaasiriin afartana kollayna kutubtooda iyo roon roon halkan afarta iyo magacyadoodi iyo waxay kala yihiin ba way inooguba sugantahay xataa haddee uu kaga mid yahay taqriibka nawaawiya tadriibkiisa iyo shuraaxda alfiyada iyo iskabada dee kutubtii loo khaas yeelay iyada tan oo kale looba khaas yeeleen iyo xawaashida xataa bayquuniyada barhkood ay leeyihin shuraaxda bayquuniyada barhkood ay leeyihin oo kale cumar bn اkhadaab sitata ashkhaas waa arrinkana qariib ah oo cumar ibn اlkhadaab dee mid keliyaan ka garanaynaayo waa amiir almu'miniin iyo khaliifada raashidada ah raashidka ahaa ee laakiin wuxuu leeyahay shan kalea jiro oo lix baa magacyadan leh ahamiyatuhu wa faa'idatuhu qiimaha ama ahamiyada uu leeyahay noocan barashada la bartay hagaag macrifo loogu yeeshaa iyo faa'iidada laga kasbanayo bal haddaad noocan dee tatabucdo ood garanayso ood fahmayso faa'iidadii aad ka helaysay wa macrifatu hadda nooci noocan garashadiisu muhimun jiddan aad iyo aad buu muhim u yahay oo wax dee nin xadiisi ama cilmi kuwa shuqlooni ka maarmaya maaha xataa xadiisi aanu ku shuqloonaan faqad zaliqa waxaa simbaraxday bisababi اljahli bihi jahli laga jaahil yahay oo noocan lagaba jaahil yahay sababtii ku qaldamay oo ku simbaraxday hayru waaxidin mid wax ka badan oo min akaabiri culamaa'i culimada akaabirtoodii ka mid ah ujeeddadu dee cilmiga ama noocan marka aan loo tanabuhin macrifo loo yeelan la dabdin qalad baa kugu imanayo dadkani maka kala duwan kii markuu magacan aad aragta haddaad mid ka taqaanay kii unbaad u mool moodi waa iyadoo hade kala duwan yihin oo ay dhici kartaa xaggii de waqti de way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin ba xaggii bal xataa la arko dee jarxigi iyo tacdiilkiiyo umuurihii calaaqa laba lahaa oo midkood daciif noqdo midna tiqaba yahay ayaa dee ka taqaanay unbaad intii kale u qaadan oo nin aan kii ahayn baad kii hore aad ku xambaari doonta ama aad kaba dhigi taasna waa khada weyn oo dee dad waaweyne ay kuba dhaceen oo dee taa uu ka imaka halkan cibaaradan aimadu ay kaba cabireen waa cibaaradii nawowiye keyrkiiba taas baa waxa weeyaan oo qaladkaasaa kaba dhacayo sidaas daraaddeed buu shay muhima u yahay in loo cinaayoodo oo loo ihtimaamo waxa weeyaan de had iyo goorna waa dee inta badan waa waxbay wadaagsadeen mushtaragu mar kastaba qalad iyo waxyaalaha iyo wax lagu qaldamaa waa ka yimaada waxyaalaha waxay kaba dhexeeyaan ay wadaagsadaan ee bal ahamiyada uu leeyahay taa weeye faa'iido kale waa min fawaa'idi may fawaa'idiisa waxaa kaba mida aan ka kasbanayno markaan ogaano cadamu danni lmushtarikiina dadkii wadaagsaday fil ismi magaca wadaagsaday mala aan u malayno waaxidan mid keliya inuu yahay taas la-aanteed oo waxaan kaga badbaadaynaa dadkan kala duwan ee magacani laakiin ka dhaxeeyo magacan iskaga midkaa laakiin ashkhaas kala duwana inaan ruux keliya un u qaadano shaksi keliya un aan u qaadano shaksigaad kaba taqaanay ah taas baa lagaga badbaadayaayo faa'idiisa waxaa ka mid ah inaan loo malayn dadkii magacan ku kulmay inay mid keliya yihiin maca annahum jamaaca iyaday jirto inay koox yihiinba wa huwa cagsulmuhmali noocan almuttafiqu waalmuftariq muhmalka inoo dambeeya ayuu cagsigii yahay xagga marka la eego waxyaalaha laga baqanaya ama faa'iidada laga kasbanaya macrifadiisa iyo waxyaalaha dee haddii aan la garanayn ay dhici karto inuu ruuxu kuba dhaco oo muhmalkaas alladii muhmalkaasoo yukhshaa minhu la cabsanayo an yudanna alwaaxidu ruuxii keliyaha in loo maleeyo itnayni laba loo maleeyo oo kii muhmalka ahaa shaqsigii keli ahaa laba in loo maleeyo lagaba baqanayo bal taa muhmalku waa inoo dambeeyaa kani waa cagsigii buu yihi muhmalka waan arki doonaa waxba imakama sii hordegayneen taasi waa faa'iido faa'iido labaad attamyiisu kala sooc bayna almushtarikiina kuwii wadaagsaday fil ismi magacan wadaagsaday la kala sooco la kala saaro fa rubamaa la arkay yakuunu inuu noqdo axaduhumaa midkood hiqatan ruux hiqo oo lagu kalsoon yahay wal aakharu ka kalanoo daciifan daciifuu yahay in taas baaba suurtagala oo fa yudacafu la daciifiyo maa huwa صaxiixu wax صaxiixa aw bilcagsi ama cagsi oo tanna waa faa'iido aada iyo aada u weyn oo ta uguba ahamsan ah oo maxay tahay dee dadkii magacani ka dhaxeeyey ayaan kala garanaynaa kala soocaynaa waayo waxa suurtagala inay dadkii midkoodna siqa iyo midna daciifiyo hadday labaduba siqa noqdaan qaladkan ku qaladneennu markaa midkood aan kii kale kaba dhigno xadiidkii sixadiisiiyo waxaa darar uma keenayo laakiin hadduud midkood siqo yahay midna daciif yahay dee kii siqad ahaana xadiidkiisii waa tala aqbalayo kan daciifkaana xadiidkiisii waa la celinaya marka haddii ruuxii kii daciifkaa uu ka yaqaanay oonu kan kale ogeyn oo markuu magacii kala helo kii daciifkaa unbuu u qaadanoo xadiid markaa la aqbali lahaa baabuu celinaya hadduu kan siqada a yaqaanay oo kan daciifkaee markaa magaca la wadaagsaday aanu garanayna waxaa dhici karta ninkii daciifkaayoo xadiidkii sanadkiisii ku jira inuu u qaato kii siqada ahaa oo xadiidkii sidaa kuba aqbalo taas waa waxyaalaha weynee dee qaladkee arrintan marka laga jaahiliyey meesha ka imanaya ka soo baxaya bal markaa waxaa deeta noocan marka la garto ee hagaag loo fahmo laga helaya dee in dadkaasi ay ku kala socnaadaan oo matalan kii siqada iyo kii daciifka aad kala garatid mid kastaaba halkii uu ku jirayna aad ku ogaatid oo markaa waxaan dee natiijadaa hore ee wax ama lagu xadiid dee saxiixaba la daciifiya ama mid sugan markaa mid daciifa la xoogeeyo arrintii waa lagaga badbaadayaayoo ma dhacayso mataa yaxsunu iiraaduh goormaa noocan in la soo arooriyaa ee haboontay ujeeddadu waxa weeye marka aada loogu sii baahan yahay waa goorma in dadkan hagaag loo kala saaro la kala barto si aanay iskaga kaa darsamin marka taas buu uga jeedaa wayaxsunu waxa fiican iiraadu aroor iiraadulmithaali mithaal iyada uu leeyahay noocani soo aroorinteed fii ida shtaraka hadday wadaagsadaan arraawiyaani labadii raawi aw iruwaatu ruwaadi fi lismi magaca ay wadaagsadaan wa kaanuu ay ahaadaan fii casrin waaxidin zaman keliyana ay ku wada sugnaadaan ay ku wada nool yihiin ay ku wada noolaayeen zaman keliya isku waqti ahaayeen oo washtaraku ay wadaagsadaan fii bacdi shuyuukhi sheekhyada barhkood aw iruwaati canhum ama ruwaadiiya kaba warinaysay markaas baa mithaalkiisa in la soo arooriyo dee ahamiyad gaara sii yeelanaya oo habboonye ama idaa kaanuu hadday yihiin fii cusuurin cusuur mutabaacidatin kala durugsan oo kala fog falaa ishkaala fii asmaa'ihim ina ishkaal kuma sugna magacyadooda adu waxa weeyaanuun oo tan uga jeedaan fiqradan marka ishtibaah uu si daran yahay ishtibaah magacoodii dee ay markaa ay isdheehgelayaan ee ay isku darsamayaan la kala saarayn uu si adag yahay khaasatan ninkii dee innaga waxaa dhici karta mid kastaa waa isugu keenio waa inagu adkaanayaaye ee dee waa ninkii macrifo iyo ilmaam le meeshan u leh waxa weeye markaasi labadii shaksi ama wixii ka badnaa magacii iyo way wadaagsadeen wixii ka badnaaba waa iskaga mid waqti keliyay wada noolaayeen gees kale